gudoomiye waxaa sharaf noo inaa caawa nagu heliso kormeerkan hadda meesha uu taagna waa darmooley waa marka laga baxo xamar udhu marka laga baxo bannaankeedii way mudane gudoomiye waxay noo tahay dhiirigelin iyo hididiilo kormeeradan joogtada aad nala samaynaysid ciidankana moraalkooda kor u qaadaysa mudane gudoomiyadan kugu soo dhaweynayo asalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim taliyaha booliiska soomaaliyeed janaraal bashiir gudoomiye ku-xigeenka ee maamulka gobolka banaadir ee amniga iyo siyaasadda maxamed cabdulaahi tuula dhammaan saraakiisha booliiska iyo ciidamada nabadsugidana la socoto gudoomiyaha degmada yakshiid dhammaan iyo bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ujeedaan caawa waxaan joognaa darmooley oo marka lasoo dhaafo maslax ujeeddada kormeerkana sida taliyaha u sheegay waxay tahay inaan bulshada tusno in ciidamada ay heegan yihiin u taagan yihiin amnigooda nabaddooda inay celiyaan isla markaasna aan muxuu ahaa waxyaalaha brobagandada ah oo runtii dadka nabaddiidka ah faafinayana in bulshada loo tuso inaysan sax ahayn bulshadan muxuu aha waa bulsho go'aansatay inay amnigeeda nabaddeeda sugato waxaan u mahad celinaynaa dhammaan goobihii aan soo marnay ha noqoto suuqi bakaaraha ha noqoto calikamiin ha noqoto jamhuuriya ha noqoto muxuu ahaa suuqa xoolaha ha noqoto saldhigga heliwaa iyo dhammaan goobihii isgoyskii muxuu ahaa warshadda baastada dhammaan waxaan ku soo aragnay ciidan heegan ah oo diyaar u ah inay amniga sugaan waxaan ku soo aragnay shacab diyaar u ah inay la shaqeeyaan ciidamada arrimahaasoo dhan waa arrimo diilo iyo dhiirigelina siinaya shacabka marka mar kale waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga inay la shaqeeyaan maamulka gobolka banaadir inay la shaqeeyaan odayaasha iyo dhaqanka iyo culimaadudiinka si amniga magaaladan u noqdo mid shacabku iska leeyahay taas waxay noo sahlaysaa inaan horumarka aan ku tallaabsanno midda kale kooxahan argagixisada ujeeddadoodu waxay tahay inay cabsi geliyaan shacabka inay handadaan inay muxuu ahaa horumarka naga hor istaagaan taasna midaan ka aqbalayno ma aha midaan ka yeelayno ma aha wakhtigooda waa dhammaaday shacabkana waxaan leenahay geesinimadii aad horay u hayseen sii wada ciidanka iyo maamulka gobolkana waa ku tashanaysaan caasimaddan waxaan rabnaa inay caasimadda ugu amni badan caasimadaha adduunka noqoto waxay ku noqon kartaan shacabka iyo ciidanka iyo maamulka iyo dowladda iskaashada waa mahadsantihin